adilaga hadda oo fiqi ka dhawaaji dowladda nabad iyo nolol maaha waa la qabaa ra'yigaas xukuumadda hadda ad dhahaysaa xukuumadda nabad iyo nolol iska dhahaad idinka laakiin dowladda nabad iyo nolol maaha dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka taas waa la qabaa fiqi oo ku mahadsan yahay mudanayaal waxaan rabaa inaan idin idhaahdo hal kelima baarlamaanka fasax aan sharci ahayn oo galay fasax aan sharci ahayn in la aadana sax maaha waxaa waaye xilliguu noo furmay waan ognahay baarlamaankii waa fasaxu galay asaa isfasaxay iskiisuu su fasaxay shaqaana noo taal laakiin fasaxa inaan sharci ka dhiganaa fiican saaki guddoomiyaha saddex saacu inta joogay ka horba korkaasuu saarnaa shaqadii marka waxaan rabnaa in wax laga bedelo waxaan leeyahay waa la isfasixi doonaay fasax aan sharci ahayn yaa la gelin diyaaradii la raacay waa la wada tegay hadda saaka labaatan qofaa sii baxaysay marka hoogaa arrintaas annagay dhib nagu tahay waa ka shaqaynaynaa xilligii uu fasaxa geli lahaa annagaa sheegi doon hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay fasax yaan lisgelinin oon sharci ahayn hawshaan u joogno ayaan rabnaa inaan ka shaqayno time tablkiin annaga ku dhex jirno xilligu fasaxa geli lahaa xisaabta ood adinka iska goosateen oo laiska fasaxaye sax maaha waa inaan fasax inta ka iclaamina sifi sharci uu fasaxa lagu baxaa xilligii soo noqon lahaa in aan sheegnaa wa marka waxaan leeyahay yaan la bixi anaa isfasixi doona yaan la bixi intaasaan rabay inaan idiin shawaana mahadsantihiin waxa noo dhiman ma badna yaan la degdegin aan sifi sharcina ku baxna marka intaasaan rabay inaan idiin shaadinkoo mahadsan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu